in ku badan soddon bilan oo ganacsatay hanasay oo gadaayana dalagyada iyo hilibka yaa la siiyey tababar iyo maalgelin si kor lanka qaada ganacsasho iyo dhaqaalaha suuqyada magaalada baydhaba welina maalgeliya ay tahay bangiga i b s bilaantan la siiyey tababarka iyo maalgelintii weliba lanka talgala intay ganacsasho isbedel kukooy islamarkaana iyo nagdan hano suuqyada ganacsiga go-aanku diiri koran waana xoojiyan dhaqaalasho anoo ku mid ay madaxda i b s bank iyo ku hadalay maalgelinta bangigusan sameey bilaantan iyo muhiimadii lata walinayo kabaaqinanta maalgelinta un lagu faa'iidaysada gaar ahaan bilaanta oo muhiima ee ganacsasho maylifaday ini dalaqi lanku faa'iidaysada maadaama la rogo xilli sooma soonka la rooga oo may la rahay qudaarti oo kaleda lan baahanye ini lankasta lagu faa'iidaysada bangigana ka hiranta bangigana lanayn isticmaalna keliya ini deengla us dadsiyaw akawnka ada lakiin furi ma in baahanta ini lacagda ada dhagato obaad ha shaqaysad inaad hakanagato bangigi lacagdayta dhagat amanta adan baahantana koytu kulabat bangigamadaas mayka dhiiriday hobaatageyk lamkung lakasay sadukung lakasay bara ini shankung lakasii kor ilaa adu ku deerto bees konton kun ama todobaatan kun adan baahanta ini kambanigii ka kuwiinadow ama ganacsigii ka ku koraw marka bangiga garabkiingu guri walba oo soomaaliyeed ay hooyada u tahay lafdhabar sidaas daraaddeed annagana waxaan ugu talagalnay inaan haweenka soomaaliyeed aan annagana lafdhabar u naqanno oo aan xoojinno oo ganacsigooda kor aan u qaadno aad iyo aad aa u mahadsantihiin bangiga wuxuu sameeyey wuxuu sameeyey maalgelin iyo tababar marka qofka in inta lacag la siiyo oo laga haro maahan sidoo kale waxaa hadda niila siinaa tababar training ku saabsan sida hantidaas niila siiyey ganacsigiina aad ugu maamuli laheedeen ganacsigiina aad kor ugu qaadi laheedeen tiimkan horta guud ahaan maybuaha oo hata maalgelintan aragday koowaad la siyow soddon qofu soddonka qof mayba isku jaraana tiim oo misgeele eh iyo shan qof amal oo kawaan ka shaqaysadaas oo gibir kawaan ka shaqaysadayan eh iyo may leerahay use tiim oo qudaaray eh marka dadka inka badan maybu ahaa dadka oo misgeeleyta eh mayba rajeeyay insha allahu tacaala ini oo wax soo saarka dalka ini laku wada faa'iidaysada geeka maybu ahaa walalan erow bengiga aragda inqaada ini maamooyinka la maalgeliya maybua dadka oo unkafayla oo markii la feeriyey deemo bangiyada dhiibaan dadka unkafayla oo mayleraa deenti qaadan hanaga koran iniyo eyin aragday marka maybaas rajeeyahi ini oo mayleraa mas-uuliyaddaasay bengiga qaaday lakuwada faa'iidaysada ganacsigana sidii aragday inka fursad fayla lankuwada faa'iidaysa oo bilaahi era mayba kale hadhawaayaan ehe maadaama aragday aragday maamooyinkan isnetin hoob wal kale oo la maalgeliyow oo mayleraa isu bengiga lanku faa'iidaysado kor isin haytan oo fikridee in isin ha gudbiidan si oo lankuwada faa'iidaysado hoo bilaahi era dhinihii kale bilaanta maalgelinta lan sameey iyagyoona kumahnageen yoona sheegeen intii ugu faa'iidaysada doonaan maalgelinta lan sameeye maama hoobiya shaqeeyow bagala yo i alja muraalja on dhisinye shaqaryeeda hayti mayla erhey a b s gargaar winganin yo kahelni ilaahay gargaaras kule may fadaane ani hatana wali qaraabada e wali ada naftatiida jeelinaf walaalka yala erhe ileen unuuna meeliyeeda hayti lan isbii korwaada una erhaanoona hajiidana ileen may unuuna mbaahangna firiski rooraw mereeradho i roorki roorka daraw e shimbirbaal laangma buubaso la erhey kolle dhiirigelin oonay gargaar ilaahay lag faday galan qobasho badan asayn ku fadaan ya gadaana sida oo digirta galeyta misgeeda ada walaagasa gadaan markuu may leeraay eedaan ka mahadsanta may leeraay b s faa'iidada may leeraay xilliga oo beero walla helaan ilaahayna sii helaana may leeraay galan qobashan anbaahagna ganacsatada yaryar ee magaalada baydhabo ayaa inta badan waliba iyo maalgelin ku helayna bangiyada ka howlgalo guda magaalada tan baydhabo xarunta gobolka baay taasi oo lanku gollay inta kor lanka qaada ganacsasho iyo dhaqaalaha deegaanka